bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamin wslى اllah wslm clى nabina mxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin xayaatu aadam calayhi الsalaam bacda mowtihi intaa waxaan ka hadlaynaa aadam markuu dhinto kadib intaas keligiis ma ahayn waxaa weeyaan qisooyin badan baa ilaahay nooga sheeke nooga sheegay asigoo xaalaad badan soo maray asigoo nool uu nebiga la kulmay hadda waxaan soo marnay asoo nebiyullaahi muusa ay isla kulmeen iyadoo aan la ogeyn meesha lagu kulmay iyo kayfiyada ay tahay laakiin aan xaqiiqsanahay kulankaas inuu dhacay iyo haddana sidaas oo kale uu nebiga la kulmay markii micraajkii ama samada nebiga loo qaaday marka waxaa leeyahay rawa albukhaariyu min xadiidi malik ibni sacsaca inuu nebiga u sheegay habeenkii la dheelmiyey asigoo meesha xatiim layidhaah laga qaaday oo beyna ruknayn rukni alxajar alaswad iyo rukni alyamaani inta udhexaysa xatiim la yidhaahda id ataanii aatin marka wuxuu iri qof baa ii yimid qisada waa dheereed markaasu wuxuu iri waxaa layla yimid daabad oo baqladana ka ka hooseyso dameerna ka sareyso markaasuu iri magaceedana buraaq la yidhaahdo anas wuxuu iri nebigu wuxuu ka wariyey yadacu khadwahu cinda aqsaa tarafihi meesha oo araggiisa gaartay tilaabtiisana ay gaaraysa waa laygu ximbaara buu nebigu yiri ilaa aan ka taga samaai dunyaa marka jibriil baa la socday fastaftaxa in loo furow dalbay faqiila man haadaa qaala jibriilu qiila waman macaka qaala muxamed yaa waa ninka oo samada garaacay jibriil weeyaan buu yiri yaa kula socda muxamed qiila waqad ursila ilayhi in kor loo soo qaado maa la go-aansado amarkaas buu ilaahay bixiyey qaala jibriil wuxuu uri nacam qiila marxaban bihi fa nicma almajiiu jaa waa soo dhoweynaynaa imaashadiisana way wanaagsan tahay baa yiri waana loo furay falamaa khalastu faidaa fiihaa aadam buu nebigu yiri faqaala jibriil haadaa abuuka aadamu fasalim calayhi qofkan meesha aad kula kulmay aadam waay salaam fasalamtu calayhi faradda calayhi asalaam uma qaala marxaban bilibni saalixi wanabiyi saalix buu yiri marka aadam la salaamay wuxuu asna ugu jawaabay waa soo dhoweynaynaa wiilkayga saalixa ah iyo nebiga saalix taas marka waxay daliil u tahay aadamun aadamu huwa abun lijamiici اlbashar walidaalika ibni saalix buu yiri taa waa mid midda kale xadiidkan wuxuu tusinaya ambiyada inay nool yihiin oo qabrigooda inta joogaan nolol xaqiiqi ay nool yihiin liannahu aadam baa la maray asoo caadigiisa hay-atihi wa calaa suuratihi wa kaamili caqlihi markaa uu lala kulmay in la yidhaahdo ambiyada waa nool yihiin oo maa markay dhinteen kadib ilaahay wuu soo nooleeyey nusuustana way tusinaysaa mantiqa iyo caqliga saliimnana waa tusinaya liannahu ilaahay wuxuu noo sheegay dadka shuhadada ah oo macrakada gaalada lagu dila inay nool yihiin haddii shuhadadii ay nool yihiin karaamatan lahum ayaga la noola karaamo oo ayaga lagu karaamaynayo waxaa ka muhiimsan oo ka sareeya ayaga ambiyadii ilaahay shuhadadii wuxuu ihi walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءu cinda rabbihim yursaquun farixiina bima aataahum allah ha umalaynina oo ha ictiqaadinina dadka oo ilaahay jidkiisa lagu dilay oo shuhadada dhabta ah inay dhinteen ha umalaynina bal axyaaun cinda rabbihim ilaahay agtiisa way ku nool yihiin yursaquuna marka xayaad anaga aan garanayna ha noqoto nolol laakiin waa nool yihiin baa ilaahay amwaad ma aha hadday shuhadadii saas u nool yihiin ambiyadiyaa ka sii sareyso ayagana way nool yihiin saasay noqonaysaa waa mid weeyaan midda kale adila khaas ah baa jirto inay ambiyada nool yihiin nolol ilaahay uu garanaya ay nool yihiin ee tusinaysa min beynihaa maa habata fii saxiixi muslim nabiga inuu yihi marartu calaa muusa leylata usriya biya cinda alkathiib alaxmar wahwa qaa'imun yusalii fii qabrihi buuri muusaan maray habeenkii ley dheelmiyey cinda kathiib alaxmar oo beyt ilmaqdis u dhow meeshaasaa la yidhaahdaa asigoo wahwa qaa'imu yusalii fii qabrihi asoo ilaahay maxaan ku irahdaa uu dukanayo oo qabrigana ku dhex jira iyadoon takliif jirin laakiin cibaadada yani uu ku macaansanaya laakiin mid waajib ku ah muuse ma ah marka muuse in la yidhaahda qabrigiisa asoo noolo dukanayaan maray nebiga inuu yidhah waxay daliil tahay inuu nool yahay liannahu midaas waxay ka mid tahay qofkii inuu istaaga uu rukuuca uu sujuuda min awsaafi اljasadi maca aruux labadooda inay wada nool yihiin jirkiisa iyo noloshiisa walow aanan garanayn annaga salaadaas kayfiyadeeda iyo wuxuu akhrinay iyo waxa ku ximbaaray aanan garanaynin laakiin waxay tusinaysaa nolol ko bayhaqi wuxuu yiri fi xadiidi abi darin wamalik bni sacsaca fi qisati اlisraa markuu yiri anahu laqiyahum bisamaawaati ay ka sugnaato uri wa turuqu dalika saxiixa taas waxaa lagu ximbaarayaa you leeyahay inay ambiyadaas ay nool yihiin wuxuu ri wasalaatuhum fi awqaati mukhtalifa wa fi amaakin mukhtalifa laa yarudhu lcaqlu buuri bayhaqi inay salaad dukanayaan waqtigaas awqaad badanna nebiga uu ku maray igoo wada nool nusuustana way tusisay caqligana diidi maayo marka ibnu teymiya wuxuu ri nebiga inuu maro muusa oo salaad dukanayo samaawaadkii markuu loo waday iyo inuu haddana samada kula kulmo wax isdiidaya ma ah buuri liannahu arwaaxda way ka duwan tahay fa ina amra alarwaaxi min jinsi amri lmalaa'ika buuri arwaaxda amarkeeda yani hadda ibnu teymiya hadalkiisa waxaa laga fahmayaa waxaas waxaa weyaan arwaaxda ambiyada ah laakiin hadda waxaa weeyaan inuu jasadka la socday axaadiida tusinaysaa laakiin yani wuxuu leeyahy taxaruka oo qofka ruuxdiisa way ka sahlan tahay markii ruuxa iyo badanka isla socdaan qaala bnu xajar wuxuu uri waidaa habata anahum axyaau min xayثu naql fainahu yuqawiihi min xayثu nadar kownu shuhadaaءi axyaana binasi اlqur'aani waاlanbiyaau afdalu min ashuhadaa bur kalaam aada u jamiil ah haddii ay sugnaatay inay macnaha ambiyadii ay nool yihiin oo nusuusta ay ku sugnaatay caqligana ma diidayo oo haddii ilaahay uu noo sheegay dadkii shuhadada inay nool yihiin qur-aanka noogu cadeey waalambiyaau afdal min ashuhadaa iyagana inay nool yihiin min baabi owlaa bay noqonaysaa taa waxa weyaan waa mid midda kale waxyaalaha oo arintaas tusinaya waxaa kamid eh ma rawaahu asxaabu sunan abi daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja ibnu khuseyma iyo ay saxiix yeeleen waxaa laga wariyey nebiga inay uu yiri akhiruu calaya min asalaati fi yowmi اljumuca faina salaatakum macruudat calaya maalinta jumcada aada iigu soo saliya liannahu salaadiina waa laysoo bandhigayaa buuri markaasaa la weydiiya ilaahay rasuulkiisiiyow wa kayfa tucradu salaatunaa calayka waqad arimta sidee oo salaadeena lagugu soo bandhigaya adiga waabad baaba-day oo macnaha waxawa turaabtii aad ku darsoontay yaquuluuna waxay ula jeedaan baliita faqaala ina allaha caza wajalla xarama cala alardi ajsaada alambiyaa buuri ilaahay wuxuu ka xarimay ardada inay ambiyada jasadkeeda cunto marka jasadkii hadduu uu jiro ou sidiisa u nool yahay uu sidiisa isu haysta ruuxdana min baabi awlaa yaa laga fahmay nabiga wuxuu iri kamaa akhrajahu sida ibnu xajar wuxuu iri abusheekh ninka la yidhaahdo yaa sanad jayid ku wariyey inuu nebigu yihi man sallaa calaya cinda qabrii samictuhu ninkii igu saliya aniga qabrigayga anoo joogo waan maqlayaa macnaha inuu nool yahay taas tusinaysaa marka waxaa nebiga hadda waxaan soo sheegnay nusuusta oo nebiga iyo iyo nebi muuse ku soo aroortay inay nool yihiin haddii labadaas nebi inay nool yihiin ay caddaato waxaan u daliishanaynaa qeybta kale inay nool yihiin liannahum liana alambiyaa min baabin waaxid walidaalika dad ahlu sunna ah yaa alifeen ithbaatu xayaati alambiyaai bacda mowtihim waana arin ahlu sunnoodna isku waafaqsan tahay inay ambiyada nool ay nool yihiin noloshaas iyo kayfiyadeedana xaqiiqa ahaan u garan mayna laakiin inay nool yihiin baan sugaynaa annaga taas nuqdo weeyaan nuqdada labaad xadiidkii aan soo sheegno nebiga markii la dheelmiyey wuxuu la kulmay abuunaa aadam baa ugu horeysay oo fii samaai dunyaa uu kula kulmay inuu aadam ka bilaabo waa mantiqa saliimka ah oo caqliga uu keeni kara liannahu abulambiyaa haddii uu yahay abulbasharna inuu yahay in ziyaarada nebiga asiga laga bilaabo yaa ka haboon ambiyada kale in lala kulmo sidaasuu marka loo hormari baa la yidhaahdaa walidaalika markuu nebiga soo dhoweynaya aadam wuxuu yihi marxaban bilibni saalixi wاnabiyi saalix inuu xasuusiyo oo nebiga la xasuusiyo inuu waalid loo yahay haba kala fogaato abtirka u dhaxeeya labadooda haddii la yidhaha nebi maxamed abtirkiisa ha laga bilaaba ilaa aadam dira ahaan wax la koobi kara ma ah wa maca daalika waxa weeyaan waalid buu yahay waalidkaa waa qofkii nasabkaada uu marayo ha kaa dheeraado oo dad badanba ha idiin dhexeeyaana waalid buu idin yahay midda kale waxaa weyaan sida ibnu bataal nin la yidhaahdo oo bukhaari sharxay wuxuu ri waxaa laga faa-iideysanayaa qof kasta inay habboon tahay markii lasoo dhoweynayo alqaabta iyo sifaadka fiican ou leeyahay in lagu soo dhoweeyo walidaalika aadam markuu soo dhoweynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam marxaban bilibni saalixi wاnabiyi saalix buuri saalix waxa weeyaan waa sifad aada u wanaagsan oo wixiiba qofka wanaaga ku jiro o dhan oo runta iyo ammaanada iyo cafaafka iyo silada waxoo dhan bay kulmisanaysaa markaasaa nebiga waxaa loogu yeeray sifadii wanaagsanay ou lahaa yaa loogu yeeray ayb taas waxa weyaan hal nuqdo oo ambiyada inay nool yihiin walow noloshaas iyo kayfiyadeeda annaga aanan garanaynin laakiin waa u sugaynaa inay nool yihiin sidii aan u ictiqaadsanahay dadka shuhadada oo dagaalka ku dhintaba inay nool yihiin noloshaas annaga garamayna ilaahina wuxuu ihi waa dhinteen hadhihina bal hum bal axyaaun cinda rabbihim aa layidhi ayib waxaa inta ka gelaynaa baab haddana iطlaac aadam calaa axwaali duriyatihi bacda mowtihi wahuwa fi lbarzakh haddana aadam waxyaalaha ilaahay uu ku khasisay oo si gooni u sii waxaa ka mid ah inuu ilaahay jala jalaaluhu ou aadam ou taaliciyey ou ogeysiiyey caruurtiisa markuu dhintay kadib inuu ilaahay soo noolay aadam markaas uu ogeysiiyey caruurtiisa midka naarta galayo iyo midka jannada galaya asiga si gaar a loo ogeysiiyey walidaalika bukhaari iyo muslim waxay wariyeen xadiidkii micraajka nebiga markii la dheelminayay wuxuu ri nebiga markaan samadii adduunyada aan tagnay yaa noola furay calowna samaa addunyaa buu ri beyna asamaa wa samaa khamsamiati caamaa loo soconaya ayagana laxdatulbasar ay ku gudbeen fa idaa rajulu qaacidun can yamiinihi aswidatun wa can yasaarihi aswidatun markaan samadii noola furay waxaan ku tagnay buu ri nin fadhiyo oo midigtiisana ay dad badan ay fadhiyaan bidaxdiisana dad badan oo badnaantooda awgeed aada moodid ay madow yihiin qofka markii aada meel ay kukulan yihiin ay kukulansan yihiin waxawaa dhulka dhan madow buu isu bedelay markuu midigtiisa fiiriyna waa qoslaa bidaxda hadduu fiiriyana waa oynaa buuri markaasuu ninkii wuxuu ii yiri sidaas xaalkiisa u ahay markaan salaamay marxaba binabiyi saalixi walibni saalixi qultu lijibriil man haada qaala haada aadam buuri wa haadihi alaswidatu can yamiinihi wa shamaalihi nasabu baniihi buuri madowyaalkan midigta iyo bidaxda ka jirane waxaa weeya noloshii ama arwaaxdii caruurtiisii waay markaasuu jibriil wuxuu iri asigoo nebiga u sharxaya dadka midigta ka jirana waa dad caruurtiisii oo jannadii u waajibtay kuwa bidaxda ka jirana waa caruurtiisii oo ay naar u waajibtay markaasuu nawowi wuxuu ri waxaa laga qaadan karaa waalid naxariista uu caruurtiisa u qabo liannahu aadam markuu midigta fiiriyana waa farxa liannahu caruurtiisii oo janno waajibstay buu arkaa uu ku farxa markii bidaxda u fiiriyana waa oynaa dadkaanay naarta u waajibtay markuu arko marka waxa weeyaan taas waxaa laga qaadanayaa haddii aadam oo intaa noo dhaxayso markuu arkay xumaan nagu dhacaysana uu ka oynaa wanaag markuu nagu arkayna uu farxaa waxaa laga fahmay markaas waalidkaas aad kaaga fog hadduu saas kaaga murgaa waalidkii adiga waalid mubaashir ku ahayaa ka daran oo min baabi owlaa ah lianna waalidka adiga kuu dhow xumaantaadana waxa weyaan waa ka xumaanee wanaagaadana wuu ku farxayaa ayb marka taas waxaa weeyaan hadda dadkaas waxaa muuqato in arwaax bani aadama in la soo aruuriya arwaaxdoodii wuxoodii ahlu jannada ah iyo wixii ahlu naarba ah marka waxaa laakiin ishkaalka imaanayo dadka mu'miniinta arwaaxdooda korayba jirtaa lama diidana lafii ciliyiin buu yihi wamaa adraaka maa ciliyuun kor baaba ilaahay uu geey waa la yaqaana laakiin arwaaxda shuhadada arwaaxda oo kufaarta aan dhaha waxa weeyaan hoosay jirtaa marka aadam oo kor jiro inuu dadka ahlu naarka arwaaxdeeda ay la joogaan dhib maba ahaba nusuustiyaa tusinaysa laakiin dadka fii sijiin oo ardadatan ugu hooseysa arwaaxdooda ay ku jirto see kor loo keenay ilaahina wuxuu leeyahy in aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaabu اsamaa wlaa ydkhuluuna aljanata xataa yalija aljamalu fi sami اlkhiyaati wakadalika najzi اlmujrimiin ilaahay wuxuu leeya kuwa ilaahay aayaadkiisa beeniyeen oo iska kor yeeleen samada baabkeeda looma furo jannada ma galaan ilaa riti ama jamal weyn waxaa waye aلdakar min alibili riti intuu ka galo cirbid macnaha duleelkeed cirbida yaroo waxaan ku tolano irbada duleelkeeda waa yaryahay neef geel meeshaas ma geli karaa maya yacni janno geli maayaan ilaa neef geel a cirbid duleelkeeda uu ka galo oo kale yani waxaa waye almucalaq calaa mustaxiil mustaxiil ama macnaha neef geel amau geli karaa cirbid duleelkeeda maya sidaas oo kale naar jannana u galaynin macnaha rajo lagama qabo waay ayb marka taas waxay tusinaysaa inay jannana imaan karin jannadana kor ay jirto abwaabta oo samadan aan loo furaynin aadam oo samada jooga inan niraahdo dadkii ahlu naarta ay arwaaxdeeda la joogto inan niraahdo ishkaaliya baa meeshaas ku jirto marka sidee lagu daaweynaya ayb weliba xadiidkii waa tii uu ahay qofka haddii naarta qofka haddii nafta laga bixiyo oo nin fiican uu yahay naftiisana waa la koryeelayaa xataa tantahiya ila samaai saabica ninka hadduu xun yahay oo nafta laga bixiyane waxa waaye naftiisa waxaa lala aadayaa ila samaa ila ila alardi asaabica hoosaa loo ayaa ayaa loo geynaya marka taas waxay tusinaysaa inay nafafta xunxun ay kor aadi karin marka aadamsay ula kulantay aa meesha imaanayso marka ishkaalaadkaas waxaa looga jawaabay baa la yidhi waxa weeyaan aadam asoo samaai dunyaa ku jiro oo joogo you dadka oo jannada u waajibtay ou meeshaas ka arkayaa yaطalica cala اljannati fayaraa haaulaa dadka kaafiriinta noloshoodii iyo ruuxdoodine ayagoo jannada ku jira naarta ku jiraan iyou halkaas ka arkaya marka aadam oo samaa u dunyaa joogo inuu caruurtiisoo jannada u waajibtay iyo arwaaxdooda ou arko meel sara ou ka arko kuwaana ayagoo hoos joogo ou arko baciid maaha ilaahay baab yaa xijaabka u dhexee u kashfinaya meeshaasaa loo kashfinaya hadda maanta anagoo halkan joogno yaa dad maraykan jooga telefisyoonkaas lagu soo naqlina waxay bani aadan sameeyeen waa ilaahay marka inuu usoo naqliyo suura ahaan oo u soo dhoweeyo ayagoo hoosna joogo asoo samada joogo ou arka wax lama aha taas marka waxa weeyaan waxa weeyaan wax ilaahay u sahlan waay ayb walidaalika ibnu rajab wuxuu ri waxaa weeyaan arintaas arin baciida ma aha nabiga markii la dheelmiyey yaa layidhi hada abuuka aadam wa hada albaabu aladii can yamiinihi اljanna fiiri baab baa midigta ka jiro oo la furayo baabkaas haddii la furo wuxuu arkaa min dalika albaab ilaa jannada waxa joogo bani aadam oo dha uu arkaya faidaa nadara man yadkhulu min duriyati اljanna daxika wastabshara buur wاlbaabu aladii fi shamaal can shimaalihi baabu jahanam idaa nadara man yadkhulu min duriyatihi jahanam bakaa waxasina xadiidkaas wuxuu soo dhoweynayaa macnaha ah in aadam ay u suurogeli karto asoo samaai dunyaa joogo inuu arko caruurtiisa ruuxyaalkooda oo jannada joogaan iyo arwaaxda kufaarta oo naarta ku jiraan oo hoos jiraan inuu mar ina isla arka wax diidaya ma laha ayb ibnu taymiya wuxuu iri wa aadam kaana fi samaai dunya liana nasma baniihi tucradu calayhi arwaaxu sucadaa wاlashqiyaa laa tuftaxu lahum abwaabu الsamaai walaa yadkhuluna اljanata xataa yalija اljamal falaa budda idaa curiduu calayhi an yakuuna qariiba minhum macnaha wuxuu samaai dunyaa u joogaa siduu kuwa ardada hoose jiro u fiirsado yaa samaai dunyaa la dhigay asiga sidii korna u fiirsado u sahlana tahay hoosna kuwa jiro oon samada la keeni karin inuu ka fiirsadana meeshaas ugu talagalay baa lir ilaahay ugu talagalay jala jalaaluh calaa kulli xaal dowrkaas aadam buu haddana gaar u yahay inuu fiiriyo